waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga e v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jir ah u daadihinaya saare ciilo nuur iyo ibraahim xasan daanduray
waa waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa halkan idinka soo jebinaya ibraahim xasan daanjure iyo anigu waa sahre ciidla nuur bal aan inoo soo qabto warqadda ugu horreysa ee gacanteeda ku jirta ibraahimow waxay naga soo gaadhay hooye faadume axmed iyo abtiyo cabdi axmed sheekh iyo habreer seynab cali cabdiraxmaan iyo habreer shamse axmed sheekh iyo balqiise xuseen saalax iyo carruurteeda rufaaci xuseen saalax iyo carruurtiisa iyo waxaa la yidhi sahre cabdi axmed iyo samsam saalax cabdiyo caruurteeda axmed cabdi axmed iyo mubaarak cabdi axmed iyo abshira cabdi axmed iyo yuusuf cabdi axmed iyo maxamed cabdi axmed waxaa soo raacdaa aarmi cumar barkhadle iyo caruurteeda dhammaantood waxay ehelkaasi iyo qaraabadaasiba kala joogaan baa layidhi maraykanka yurub kismaayo iyo meelo kale tahniyad kal iyo laabana waxay hawada u marinayaan maxamed xasan saalax iyo faadumo xuseen saalax oo ku aqalgalay magaalada afgooyo ee gobolka shabeellaha hoose waxaan leenahay bay yidhahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax anaguna waxaan leenahay ubad khayr qabaa la idinkala siiyo dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdiraxmaan cabdulaahi shanfool iyo waxay yidhahdeen maxamed siciid cali iyo maxamed biixi maxamed iyo cawil cawl xirsi iyo cabdifataax axmed maxamed iyo jamaal jaamac xaashi farxaan jaamac xaashi iyo yaxya cabdulaahi shanfool iyo cabdirasaaq cali cabdi hinda cabdulaahi axmed jamaal cabdulaahi axmed waxayna dhammaantood jecel yihiin inay hambalyo u diraan maxamuud moxamed xirsi cadaani loo yaqaano iyo caashe cabdulaahi axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada gabiley waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggiina meherkaasi waxaan leenahay ha idin horseedo guur keyr qaba maxamuud moxamed xirsi cadaani iyo caasho cabdulaahi axmed aamiin baynu leenahay allaha u aqbala ducadaasi ibraahim oo bal dhinacii heesahan inoo soo qabto intaynaan warqadaha hore uga sii socon heestan waxaa la yidhahdaa digreeto in badan baad maqashay digreeto madaxweyne oo soo baxday wareegto wareegto haye marka digreeto jacayl miya digreeto jacayl baa layidhi waxaa qaadaya fanaanka maxamed bike
qalbigani ku raacay kusii miirkiyo dareenba ukuma adiguna siisii intaan dumarkabaa ka leexay daad shicilaa dhankooda dartaa qalbi dartaa xubi xataa uga go'ay haweenba intaan dumarkabaa ka leexday daad shicilaa aqdankooda dartaa qalbi dartaa xubi mataa uga go'ay haweenba run adiguu ku doortay fikreedkana wuu ku duubay waa midka naftaydu yelyo subaaquna wuu la qaatay oy balse xaaxdankaaga kuna adigoo ku doortay fikreedkana wuu ku duugay damiirka naftaydu yelyo dubaaquna oo la qaatay oy bal saxaax dhankaaga kusooc kusooc kusooc oo samacani ku raacay kusii damqashiya jacaylna ruxduna keligaa danaysay kusooc kusooc kusooc oo damacani ku raacay kusii damqashiya jacaylna ruxduma keligaa danaysay intaan inidan arkay dadka madow iyo cadaanba cadaan qalbi cadaan xubi cadaan darajada ku siiyey allah intaan inidan arkay dadka madow iyo cadaanba dadkaa qalbi dadkaa hani baybi cadaan darajada ku siiyey kuna adiguu ku doortay fikreedkana wuu ku duugay damiirka naftaydu yelyo dubaaquna oo la qaatay oy bal saxaax dhankaaga
codkii macaana ee maxamed bike iyo heestii dikreto intaas haddaan kaga gudubno dhabalkana waxauu naga soo gaaray saleebaan xoosh cumar iyo cige rooble cali iyo khabiira cabdi cilmi dhammaantood waxa ay joogaan carta jabuuti waxaana ay jecel yihiin iyo weliba buulo barta gobolka hiiraan inay taaniyad farxadle ay gaarsiiyaan rayaale ibraahim cali iyo zeynab cabdi cilmi oo gabar ugu dhalatay carta waxaana gabadhaas loo bixi yidhahdeen baxsan rayaale waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay allaha ka dhigo rayaantii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin allah aqbalo baynu leenahay warqadanina waa tahniyad dhalasho baa layidhi waxaa diraya xuseen maxamed isaaq iyo ibraahim aadan iyo isaaq soomow gurow aadan maxamed iyo cabdi hulbaale baa layidhi iyo sacdiyo abshir iyo abuukar xaaje iyo faadumo maxamed aadan iyo aadan macalin xasan iyo aabo cadow aadan iyo maxamed iftiin iyo hooyo caasha sheekh cabdulaahi jamiilo sheekh iyo waxa layidhi hindiyo sheekh muscaf iyo hooyo ambiya somow iyo dad kale oo fara badan dhammaantood asxaabtaasi waxay tahniyad dhalasho u dirayaan muslima nuur iyo sheekh cabdi aadan wiilba ugu dhashay wajeer gobolka waqooyi bari ee dalka kenya wiilkaasi yar waxaa loo bixiyey khaalid ducada waa dhankiina bay yidhahdeen weliba waxay dhahdeen waa qofka warqadan akhriyaya warqadaas aniga igu soo beegantee waxaan leeyahay wiilkaasi yar ilaahay ha ka dhiga kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiisaba anfaca ee loo aayo ee soo kora ee soo barbaara dhankii heesaha ayaan zahrooy ku noqonaynaa bal hadday noo soo qabay dahabxii dalkii leeyahay adigan kula doortay adna waa iga diiday doorka baanu kacaa dugaagta waa idile mase waa idaaweyn zahroy waxaa hor u qaaday fanaankii axmed shariif hase yeeshee waxaa hadda cusbuni soo qaadaya diidi cali
dadka waa igu diimay dhaqanaa la imaaday dadka waa igu diimay dhaqanaa la imaaday dugsigaygana diiday diintiyaan baranayay durkamaanu kacaa dugaagta maaytileynse waadidawintaan duloogi dartaa dabka maa ku dhacaa misawaanka durkaa dabka maa ku dhacaa misawaanka durkaa
شيخ وحيدك يا لي ذهبي يا دويو شيخ وحيدك يا لي ذهبي يا دويو أنا كل دوني أنا إسكتيدي دور كمان كعاد وغات ما يستلين سواد داوي كان دلود دكا دب كمان كدعا مستواك تركا دب كمان كدعا
codka fanaanka sidii caliwiinka intaa haddii aynu kusoo dhaafno warqada tiro badan oo koob iyo labaatan qof ka kooban ay ku qoran yihiin baa gacanteeda ku jirta intii waktigii inooga saamaxo balan ka dhawaajiya magacyadaasi sacdiye sheekh cabdi iyo arda sheekh cabdi iyo fartuun macalin xasan iyo axmed sheekh cabdi iyo cali nuur sheekh cabdi iyo sahre sheekh cabdi saxane shariif daahir iyo rabiic cumar baa layidhi shariif iyo axmed weli cabdiraxmaan iyo cabdinuur shariif cali iyo xasan shaafi shariif cumar iyo axmed haashim khaliif iyo sharmaarke shariif cabdilaahi iyo diiriye cabdi garad iyo cabdijabaar ibraahim mursal iyo maxamed shariif maxamuud axmed weli shariif cabdilaahi iyo nasteexo shariif cabdilaahi iyo cabdi shariif shaafi yaxye shariif cali iyo waxaa la yidhi farxaan shariif cabdiraxmaan iyo dad kale oo kala joogda canada u k holland u s a iyo weliba jabuuti xambalihii bogaadin waxay hawada u soo marinayaan cabdikhadar shariif daahir iyo marwadiisa nimco cumar ibraahim oo wiil ugu dhashay dhakhtarka weyn ee daaralxanaan wiilkaasi yar waxaa loo bixiyey salmaan cabdilqaadir waxaan leenahay soo barbaar oo noqonkii dalkiisa dadkiisaba anfaca dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray reer maxamed abukar cusmaan timaguduud iyo abti xasan maxamed ibraahim xarash iyo caruurtiisa iyo habaryar faadumo sheekh ibraahim iyo saygeeda maxamed culusow iyo habaryar xaawo maxamed ibraahim iyo caruurteeda iyo habaryar maano cusmaan maxamed iyo caruurteeda iyo habaryar nasro xasan siyaad iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo cabdiwahaab cali muumin iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdiraxmaan balile cadow iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed xasan salaad axmed eerkolo iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiqaadir maxamed abuukar xaaskiisa iyo caruurtooda waxaana ay jecel yihiin iyaga oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda in ay tahniyad gaarsiiyaan zahre maxamed abuukar iyo khaalid nuur maxamed hadaafow oo wiil ugu dhashay dalkan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed khaalid waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca waxaa kaloo ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdinaasir maxamed abuukar iyo nafiiso cabdulaahi wasiir oo ku aqalgalay ceel jaalle degmada markacadey gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya oo ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo inaad kala kulantaan ayaan eebe-eda kaga baryaynaa aamiin allaha aqbala baynu leenahay ibraahimow balaynu mar kale dhinacii heesaha ku noqonna eh waxaad haysaan bandhiga waa xaliimo khaliif magool iyo heestii shimbir iyo hooma duusha
dalan baabi ma aanahay daracadacaaye dalan baabi ma aanahay daracadacaaye kala qaadibinahayo dalyaqaan ma tahayo degmadii fogaatiyo meeshii lagu diro dowlad ma garcata meeshii lagu diro dowlad ma garcata Thank you. waxaan ku daalu laydiidayahaayo waxaan ku daalu laydiidayahaayo ana aanan daynayn yaan doonayaayo dawadaydu noqotee Ana anan daynayn yaan doonayaayo dawadaydiin noqotee
shimbriyow iyo codkii macanaa xalim qaliif bugool ayaan intaasi ku dhaafaynaa waxaan dhambaalka erlihooyo shukri cumar cali iyo abti maxamed cumar cali suxufiga loo yaqaan iyo faarax cabdiwaahid cusmaan iyo cali naasir cabdiwaaxid cusmaan iyo mulki cabdiwaahid cusmaan iyo abti bilaal cabdi jumcali iyo axmed faarax oo loo yaqaano gende maxamed axmed cabdiwaaxid cusmaan iyo zakariya axmed cabdiwaaxid cusmaan iyo sagal axmed cabdiwaaxid cusmaan zakariya cabdiraxmaan xuseen iyo aadan axmed cabdiwaaxid cusmaan iyo cabdi xakiin axmed cabdiwaaxid cusmaan maxamed qani cabdi cusmaan iyo cadar cumar bidaar iyo fahad cumar bidaar iyo muno maxamed xaaji iyo fatuun xasan sheekh yuusuf xaaji aadan gaduudow iyo cabdikariin xaaji aadan gaduudow iyo cabdiraxmaan maxamed oo loo yaqaano cadka dhammaan dadkaas waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay salaan gaarsiiyaan isbahaan aadan gaduudow iyo axmed cabdiwaaxid cusmaan oo dhowaan gabar ugu dhalatay yidhaahdeen muqdisho waxaana loo bixiyey gabadhaasi sundus axmed waxaana ay leeyihiin ducada idinka la waaye sundus soo barbaar ayaan ku leenahay noqo tii dalkeeda iyo dadkeeda manfacda aamiin allaha aqbal ee ibraahino warqad dhalasho ayaa markana gacanteeda ku jirta oo aada loo soo qurxiyey oo weliba lasoo kala qaybqaybiyey waxaa la yidhi marka hore waxaanu halkan ka salaaminaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o e da gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo tahniyadaha iyo salaamaha bay yidhahdeen marka xigta ah waxaanu tahniya dhalasho u diraynaa annagoo kale ah bay yidhahdeen maxamed axmed duux iyo cabdiraxmaan axmed duux iyo nabadoon nuur taxad maxamed iyo cabdi maxamed faarax jabadari buu ku magac dheeriyey baa layidhi ninkaasi iyo cabdirasaaq nuur taxad maxamuud iyo cabdiqaadir diiriye maxamuud duux iyo brofeser saxane xaashi xirsi iyo eedo dahabo dhuux iyo waxa la yidhi hooyo eglan xaashi xirsi dhammaanta dadkaas waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay hambalyo u dirayaan saxar diid axmed dhuux iyo amaal nuux taxad maxamuud waxaanay gabadh ugu dhalatay garoowe gaar ahaan xaafadda hodan taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii sideedaad labada kun iyo shan iyo tobanka gabadhaas yar saamiye saxardiid baa loo bixiyey saamiyey imaamo soo barbaar oo noqo tii dalkeeda iyo diinteedaba anfacda
aamin ayaan leenahay waxaan idin soo qabanaynaa soo ujeeddadeenii heestaas waxaa wada jir ugu luqaynaya saad cali iyo cabdi baabur
Thank you.
لو تبدلني كمينا نفلحن وفصل باقي ورايا وعن يلقون adduunyada ninol waqtiyuu geliyo wayaama badaa adduunyada ninol waqtiyuu geliyo wayaama badaa sidoo kale inana adkaysiiya samirbaan kumaloo
dhinacii warqadaha ayaynu ku noqonaynaa ibraahimow waxaa inoo soo qaba ibraahimow warqadda xigta dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray reer maxamed abuukar cusmaan iyo habaryar faaduma sheekh ibraahim iyo seegeeda maxamed culsow iyo habaryar xaawo maxamed ibraahim iyo caruurteeda iyo habaryar maano cusmaan maxamed iyo caruurteeda iyo habaryar nasro xasan siyaad iyo seegeeda iyo caruurtooda cabdi wahaab cali muumin iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan balile cadow iyo xaaskiisa iyo caruurtooda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdinaasir maxamed abuukar iyo nafiise cabdulaahi wasiir oo ku aqalgalay deegaanka ceel jaalle ee degmada markacadda ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya oo ay leeyihiin waxaan arooskiina eebada kaga baraynaa inaad kala kulantaan nolol raaxo badan eebano ah oo idinkala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay aamiin allaha aqbalo dhinacii heesaha ayaynu ku noqonaynaa bishaaradii naftayda iyo codka baxsan ee banaanka shay miro daca bishaaradii naftayday bugto waxaan ku soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo balan beledadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo boqday awga sidanahay bukaa socod markii baanta laysiri ilanay la'aanta lay baxnaani kariwaa bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay Ah, bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay naftu baahan baani barbarkaada idagaabo bishaaradii naftaydaaye ballaanaanaxdii ugu balay wediday mabeeni uma laga boglayso belbelkan iyo naatani bixisadan ku haysiyo waa maxay badweyntani ku boqray habaayin haiska dhigin biraan jabin uraan la mari karin janna haiska dhaadhin ku boqray habaayin haiska dhigin biraan jabin uran lamari karin janna haiska dhaadhin bini aadam baa tahay bashar kulamidaanahay abini aadam baa tahay bashar kulamidaanahay naftu baahan baane barbaarkaaga ilaaqaabo bini aadam baa tahay bashar kulamidaanahay abini aadam baa tahay bashar kulamidaanahay
waa hagaaga codkii shay marada cali iyo heestii bushaaradii nafteeda intaas haddaan kaga gudubno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray maxamed biixi maxamed iyo cawil cawl xirsi iyo cabdifataax axmed maxamed iyo jamaal jaamac xaashi iyo farxaan jaamac xaashi yaxye cabdulaahi ciid axmed maxamed iyo axmed ibraahim shaqale iyo cabdirasaaq cali cabdi iyo hinde cabdulaahi axmed dhammaantoodna waxa ay jecel yihiin inay salaamaan taaniyad iyo heestaana ay gaarsiiyaan caashe cabdulaahi axmed iyo maxamuud maxamed xirsi cadaani oo ku aqalgelay gabley oo ay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulmaa nolol raaxo badan ee banaheyda kala siiyo ubad kheyr qaba amiin allah aqbalin leenahay ibraahim warqada gacanteeda ugu dambaysa waxay naga soo gaadhay xuseen aadan sankey iyo ibraahim aadan sankey iyo cabdulaahi aadan sankey iyo waxaa la yidhi aabe aadan sankey iyo cabdiraxmaan aadan sankey iyo cabdi xuseen aadan xasan iyo abtiyo xasan xuseen iyo abtiyo ismaaciil baa la yidhi waa ismaaciil aadan iyo aadan xasan yaasiin iyo cabdinaasir cabdilaahi karow iyo maxamed salaad aadan iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq sulaymaan maxamed nuur jacfar iyo abshiro macalin isxaaq iyo cabdikariim salaad maxamed iyo cali macalin aadan iyo aadan xuseen mursal baa la yidhi sheekh aadan buu ku magac dheer yahay nuur maxamed cabdilaahi iyo mustafa cabdi iyo waxaa soo raacda xabiibo salaad iyo hooyo khadiijo nuur baa ugu dambaysa waxaay dhammaantood hambaliyo bogaadin iyo duca hawada u soo marinayaan xasan aadan sankey iyo qureesha cadow aadan gobolka baay degmada bardaale ayuu arooskoodu ka qabsoomay baa layidhi tobankii bishii tobnaad labada kun iyo shan iyo tobanka waxaan leenahay reerkii lagu nasto lagu nagaado wada jiree nabadgala allaha idinka yeelo dhinacii heesaha iyo heestaad inoogu soo xidhi lahayd ibraahinow jacaylka u beer ubax ayaa la yidhahdaa heestani waxaa wadajir ugu luqeynaya hodan cabdiraxmaan iyo ismaaciila guud ahaana barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan heestaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa
Thank you.
dalka baradiisa baradiisa yaan utaje adkee balanto utuun biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay qalbigayga ubiga baradiisa baradiisa yaan utaje adkee balanto utoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay
ubacoobaxaa